Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo kala duwan kuwaas oo ka qayb qaadanaya ilaalinta deegaanka iyadoo wasaaraddu ay toddobaadkii hore dhir-beeris ka samaysay xeebaha magaalada Kismaayo. Agaasimaha Waaxda Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dhirta ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland, Maslax Mawlid Maxamed ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in deegaanka laga ilaaliyo wax kasta oo waxyeello u keeni kara waxa uuna bulshada ugu baaqay inay badiyaan dhir-beerista si looga hortago saameynta ka dhashay isbeddelka cimilada.
dadka haddii nabadgelyo la yidhahdo waxay u qaadanayaan keliya in maaragtay security ahaan in maaragtay dadka loo sugo laakiin waxaa jiro deegaanka caafimaadkiisa iyo wasakhowga dikhowga ka dhalanaya maaragtay warshadaha bacda balastiga qashinka waxaasoo dhan deegaanka in laga ilaaliyo waa qayb ka mid ah environment security-ga ama waxaa loo yaqaan environment conservation-ka sidoo kaleeto hadda waxaa laga cabaadayaa dawaanahan lagu soo boobatay isbeddelka cimilada oo runtii aad looga dareemay deegaanada jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalka oo dhanba anigoo marka fursaddan maanta ka faa'iidsanayo waxaan leeyahay geed beer waa rajo beer qof kastoo annaga naga mid ah waxaan ku wacyigelinaynaa annagu haddaan nahay wasaaradda deegaanka in qof waliba uu geed inuu beero oo gurigiisa uu geed ku beero annagoo ka duulayna hadafkii guud ee madaxweynaha dowladda federaalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda deegaanka xidulka cimilada iyo dhammaan maaragtay inta wanaagga jee aragtida annaga oo ka duulayno ayaa waxaa naga go-an inaan cagaarino deegaanka aan joogno ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan rajaynaynaa marka arrintaas ayada ah inaan qof walba inuu gacan ka geysto waxaan kaloo u mahad celinayaa marka bahda saxaafadda oo runtii ayada lafka door weyn ku leh in la baahiyo waxyaabaha dhibaatada ee deegaanka maarata soo food saara iyo waxyaabaha wanaagga oo bulshada looga digayo khataraha imaanaya inay gaarsiiyaan ayaguna waan ku bogaadinaynaa waxaan idin leenahay roolkiinni iyo doorkiinni waad qaadateen halkaana kasii wada caqabado badan oo mangroveska haysta ayaa jiro tusaale ahaan isbeddelka cimilada runtii saameyn weyn buu ku yeeshay oo ah mawjadda badda mar waliba waxay ku dhahay waxay ku tahay caqabad geedkan maadaama geedka uu sirlin yahay geed geed curduna uu yahay hadba biyaha awoodda ay ku socdaan ba dhinac u ridayaan sidoo kaleeta sanduga ayaa isagana qayb ka oo ciidda ayaa laftigeeda buuxinaysa